بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آيات الصدنات من سورة النور قال تعالى ليس عليكم جناح قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إلهي سبحانه وتعالى markuu inoo soo bayaaniyey guryihii iyo qaabkii loo idan dalbayey waxaa la caddaynayaa halkan aadaab waaweyn oo heer sare ah oo indhahoo lallaaba ay ka mid tahay oo dadku inay farjiyadooda iyo cawrooyinkooda xumaanta ka xafidaan ay ka mid tahay qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam lilmu'miniina ragga mu'miniinta ee ku rumeeyey oo ku raacay waxaad u dhahdaa indhaha laaba maquulu qowlki waa xafay quduu dheh quduu absaarahu absaaraku indhihiinna laaba ku dheh markaasaa dhahdeen yaquduu markaa waa laabahayaan min absaarihim absaarahum ay ka dhiganta indhahooday laabayaan indhaha laaba dheh waqul qowlka halkaas ku jira amarkaas markaasay indhahooda laabayaan yay ka laabayaan dumarkii ajnabiga ahaa ee aan maxaarimta ahayn la-anna eegidda la eego cidda ajnabiga ah waxay qalbiga ku dhalinaysaa xuman dhibaato badan inay soo jiidana wayba dhacdaa waxaa dhahdaa farjiyaasheenna xafida indhihiinnana laaba markaasay yaqudu laabayaan min absaarihim oo wayaxfaduu xafidayaan furuujahum farjiyaashoodana ilaalinayaan daalika midkaas oo kee ah indhahoo la laabo iyo farjigoo la xafido baa askaa u dahirnaan badan lahum iyaga qalbiga saasaa u dahirnaan badan diinta saasaa u taqwo badan iyadaa ka xafidid badan qofku xumaan inuu ku dhaco iyadaa ka ilaalin badan ina allaha ilaahayna khabiirun wey ilaahay waa mid khabiir ah hoosu og bimaa yasnacuuna waxa ay samaynayaan fi siri walcalan si hoose iyo si koraba waa inay ilaahay ka baqaan markaa indhalaabiddaa la horbariyey farji xafididdii waxaa laga hormariyay indhalaabidda leanna waxaa la yidhi eegidda iyo indhaha baa sahankii ah xumaanta iyagaa marka hore arkaya markaasaa fisqigan kale iyo zinadan iyo farjiga macaasidiisu imaanaysaa marka indhaha marka hore wixii ku dhacayaan taas baa marka awgeed waa la hormarshi indhihii baa la hormari marka dadka muminiinta sidaas baa lagu yidhi waxaa laleeyahay war idinka iyo waxaan idin kala digayaa nebigu yidhi calayhi salaatu salaam inaad dariiqyada fadhiisataan meelaha hadda dadku ka fadhiistaan waxay dhaheen nebi allow kama maarmi karno waa ku sheekaysanna haddaad diideen waddada xaqeeda siiy waxay dhaheen yaa rasuulallah waddada xaqeedu waa maxay indhaha inaad laabtaan wey intaa u jeensatid waddada inaad qofkii maraba indhaha la sii raacdi lama rabo xumaha inaad suulis reebtaan wey salaanta meel idinkaa dadka dariiq u fadhiistaye haddii laydin salaamo waa inaad radidaan wanaag waa inaad amadhaan xumaha waa inaad reebtaan marka indhalaabka markii indhaha la laabo albaabkii sharkoo dhan baa xirmaya wuxuu yidhi sheikhii axmed shawqi nadratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaa'u arrimahan marka hore nadratu labada ajnabiga ah ragga iyo dumarka ee is arkid iyo isfiirin bay arrintu ka bilaabanaysa waa la is arkay fabtisaamatun isku dhoolbirid baa ku xigaysa xoogaa ilkaha la isku cadday waa la iskaga sii dhowaad fa salaamun isi salaamid la ysi salaamay oo hadal badan maaha salaan keliya baa ku xigaysa fa kalaamun baa kusii xigaysa salaan wixii ka dambeeya waa hadal wada hadlid fa mawcidun ballan baa ku xigaysa hadday ballamaanna fa liqaa'un kulan baa ku xiga xumaantu intaasay qofku ugu dhacaysa wadooyinkaasay soo maraysa wayaxfadu furuuja taasina wataa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala in allaha khabiirun bima yasnacuun waqul waxaa u dhahdaa nabiy llaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka daacadda oo rasuulka rumeeyey calayhi salatu wasalaam ilaahayna rumeey waxaad u dhahdaa maquul qowlkii baa meesha kugu jira uqdubna min absaari kunna war indhihiinna laaba war indhihiinna laaba sidaa dheh qofku markuu iska soconayo iska weji furan lama rabee dee inaysan indhihii iska dalacnayn oo dhinac kasta fiirfiirinayn waxa la rabaa si aadaab la u soconayo indhihii u kontaroole yihiin indhihii laaba isku dejiyana maaha maro ku xirana maaha qofkii waana soconaya waa shaqaysanaya waa laakiin waxa weeye indho iska furan oo aan la xukumin laga dhigi maayo nadarada hore markii meel aan la rabin ama cid ajnabiya ku dhacdo waa inuusan u celin mar labaad gabdhaha muuminaadka waxaa ku dhadaa indhaha laaba yaqdudna way laabayaan markaas halkaas saasay ula socotaa min absaarihinna aragyaalkooda xaggooda wayaxfadna way xafidayaan furuujahunna farjiyaashooday xafidayaan inay faydaan iyo zino iyo waxaasoo dhan bay ka ilaalinayaan jirkooda ma tusi karaan ilaa dadka maxaarimtooda iyo qaraabadooda ku dhow mooyaane walaa yubdiina yaysan daahirinin gabdhuhu oo muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara minhaa wixii iska muuqda mooyaane waayo wixii aan qasad qasad la-aan ah waxaa la yidhi ilaa maa dahara minhaa qofku wuxuusan u qasdin hadday ka muuqdaan looma haysto ilaa maa dahara minhaa culimaa waxay qabaan wejiga iyo labada kaf weeyaan oo intaa gabadhi iska bannayn ka dho inaa waa fiirin ka dhaa maaha laakiin iyadu iska dayn ka dho inay astudho laakiin madhabka imaamu shaafici iyo culimo tiro badan waxay leeyihiin gabadha jirkoodao dhan bay asuraysaa kitaabka ugu yar mukhtasaraadka safiinaha laga bilaabo ilaa kan u sarreeya sidaasaa ku qoran way xafidaysaa jirkeedoo dhan ay asuranaysa ilaa maa dahara minhaa culimmada qaar waxay dhaheen waxa iska muuqdo oo dee waxa weeyaan qofka jooggiisa iyo muuqaalkiisa isagoo asturanoo halkaa uu marayo dharka qurux buu leeyahay korkiisu qofka joog buu leeyahy jooggaa guudoo muuqda isagooba asturan iska muuqda mooyaane oo taas dee waa wax aan la qaran karin ilaa maa dahara minha quruxdu waa labo qurux ninka gabadha qaba maha cid kale ma arka ka dhoh dahabkeedii fargashigeedii dugaagadaheedii katiinadaheedii waxaa dadku isku qurxiyaan dumarka midna ajaanibta baa arki ka dhah muuqaalka guud oo qofka dharkaa guud oo qaba halkaa maraya weeyaan xataa haddii la yidhahdo wejiga iyo labada gacnood dee wejiga iyo labada gacnood gabadhu markay tukanayso haba bannaysee laakiin adugu waa fiirsan kadhaa ma aha qofka gabadha xorradaa jirkeedoo dhan waa cawro laa yaxillu ligayri zawji ninka qaba cidaan hayn xalaalu ma aha iyo qof maxramah ilaa daruura inay timaaddo bay cid kale ku arki kadhaa waa maxay daruuradaasi daaweyn haddii gabarh daaweysa la waayo nin takhtara xubinkii laga hayay gabadha iyo haddii markhaanti la xambaarayo oo lagu markhaanti kacayo oo wejigeeda la arkayo iyo wixii la mida arrimahaas baa loo oggolaadaa walyadribna gabdhuhu ha yeeleen bikhumurihinna khimaaryadooda calaa juyuubihinna jeebabkooda dushooda meelaha boosaska jeebabka jeebka inoo midkaan alaabta lagu ritaa dadku hadda loo yaqaan laakiin jeebka waxa loo laga hadlaya waxa weeye meesha kuleetiga dawqa ah oo gabdhuhu waxay samayn jireen maradani madaxa ay ku xirtaan madaxay ku ekaan jirdhay maro intaan soo aadaysa oo xaggaan iyo laabta iyo dhankan soo aadaysa ma ahaan jirin marka khimaaradan madaxa u saaran gabdhuhu ha yeeleen calaa juyuubihinna jeebabkooda dushooda oo meelaha jeebabka ku aadan oo luqunta iyo xabadka iyo intaas ah sa ha ugu soo rogeen qofkii hadduu maradan guud iska gashado madaxana mid ku xirto oo iska dhaqaaqo iyo hadduu tiw saan soo dhihi lahaa xagga dambe ka tuuro sidii xilligii jaahiliga la samayn jiray oo aysan halkaan maradii soo ahaanayn taas wey midda laga hadlayo aan la rabin jeebabkooda dusheeda ha yeele walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihin maradaas xaggee ka timid xagga madaxa laga soo daynaya kaasa intaan saa loo saaraya aad baa masalada looga hadlayaaba wakhtiga ayna ka kooban walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaysan u muujinin ilaa libucuulatihinna nimankay qaba iyaga mooyaane qurux waxaa jira qarsoon oo aan raggaas maahae qabee cid kale loo faydi karin waxaa la yidhi aayaddan waxay shamlis horta aayaddan waxaa laga qaadanayaa dumarku in laga fiiriyo wax xaaraan ah aan la ogolayn lagama fiirin karo jirkooda meelihii la diiday iyaguna sidoo kale raggii ma fiirsan karaan aayaddan waxay shamlisay bay la yidhi shan iyo labaatan damiir oo kulligu dumar u wada noqonaya inaas ah oo iskugu jira kuwa marfuuca iyo kuwa majruura walam yuujad lahaa nadirun fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa lagama helin aayaddan wax la mida fii hada shani qaabkaas keligeed bay kutu waxaa la tilmaamay gabdhahaas iyaysan raggooda cid aan hayn u muujini quruxdooda aw aabaa'ihinna aabbayaashii iyaga dhalay cid aan ahayn iyaysan u muujin marka raggooda labadaa isqabta iyaga jirkoodii oo dhan baa isku bannaan meelna kama xanibna amaa aabbayaashan iyo dadkan ka dambeeya waxaa weeyaan wixii aan xudunta iyo lowyaha inta udhexaysa wixi aan ahayn wey aw aabaa'ihinna aabbayaashood mooye cid kale iyaysan u daahirini aw aabaa'i bucuulatihinna nimankooda aabbayaashood nimanka gabdhaha qaba aabbayaashii dhalay maxaarimta ku jira aw abnaa'ihinna wiilashooda mooyaane dumarkan wiilashi ay dhaleen ama iyagu ma dhalina aw abnaa'i bucuulatihinna nimankooda wiilashoodii dee islaamo kalea u dhalay nimanka qabaa gabdhahan wiilalay dhaleen gabdho kale u dhaleen xaasas kalea u dhalay mooyaane cid kale iyaysan u muujin waxaanoo dhanna radaacii baa kuula mida aabbanimadii radaaca ka timid wiilasha radaaca ka waxaanoo dhan wixii radaaca ka yimid nuugmada dhalidda keliya ahayn waa la mid aw ikhwaanihinna mooyaane cid kale iyaysan u muujin walaalahood gabdhaha gabdhahaas dumarkaas raggii la dhashay aw bani ikhwaanihinna walaalahood raga wiilashay dhaleen eedday u tahay soo maa gabdhahaas nimankii la dhashay wiilal ay dhaleen aw bani akhawaatihinna walaalahood oo gabdho ah gabdho la dhashay gabdhaha wiilal ay dhaleen habaryar bay u yihiin kuwaa mooyaane meesha maxaa lagu sheegay wiilashay dhaleen wiilashii raggoodu dhalay walaalihii gabdhaha la dhashay walaalaha wiilashay dhaleen gabdhaha walaalaha wiilashay dhaleen waxaaso dhan waa maxaarim ilaa kuma xirmaano isma guursan karaan ow amase nisaa'ihinna dumarkoodi mooyaane cid kale yaysan u muujinin dumarku dumarkooda kale muslimaadka ah cidaana waa u muujin karaan maxaa baxaya ow nisaa'ihinna idaafada waxaa layidhi utiirintaas gabdho gaalo ah dumarka muslimaadkaa jirkooda yaysan u faydin inay waxaa laga yaabaa rag faasiqiin oo mooryaano kusoo tilmaamaan iyaysan ilaa gabdhahaasi waa gaalo waa kaafiraad waa faasiqiinka leh iska ilaashay oo jirkooda ha ka qarsato kuwa gaalada ah oo amase maa malakat aymaanuhunna midigyaashoodu waxay milkiyeen mooyaane gabdhahan gabdho kaloo addoommaayoo gacantoodu milkiday hadday u joogaan sayidaadkoodi weeyaane way isku muujin karaan aw itaabiciina mooyaane kuwa iska raaca ee khudamada ah oo hayri ulil irbati xaajo dumar kuwa u saaxiiba kayrkooda kuwa aan rag aan dumar badan ka lahayn oo iska taabiciinoo meeshii markaa ama nafac ka jiro ama dad iska fadhiyaan ama iskala ag joogo oo dad iska noocaasoo dumarba aan dan ka lahayn hadday yihiinna dhib ma leh oo hawo dumar iyo baddaas baysan ku jirin oo shahwo iyo wax aysan ku jirin oo dad iska muqafaliina iyo dad xamqaa doqomaa iyo dad iska maaragtay si kalaa iyo dad yow baa jira waxaasba qalbigooda ku jirin cunno ama iska doonaya iyo wixii la mida bes kuwaasna dhib ma leh aw itaabiciin oo hayri ulilirba aw idifli mooyaane adfaashii ilmihii wiilasha yaryaraa aladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacan weli calaa cawraati nisaa'i dumarka cawrooyinkooda ilmo yar yaroo ciday doonta ha dhashay wiilal yaryaroo aan dumarka jirkoodaba kala aqoon oo dumarba aan ka weligood daalacan oo waxaasba aan garanayn iyana dhib ma leh haddaysan iska asturin dhib ma laha oo aan ilmaha yaryar aan weli qaan gaarin wey ee yaryarkaadoo weliba sii yaryar aad baa waxaa lainoo baryaa aadaab aada u sarraysa oo gabadhi waxaa la leeyahay intii dani kaala dhexaysay waa laguu oggolaaday inaadan ka xijaaban ninkeeda ka soo bilow aabbihii ku xiji wiilasheedii wiilashii ninkeedu dhalay wixii inta lasoo sheegay intaan kale wax dee idin keeni karaba inaad isku faydid maba jidhaba meel laguma xirxirin intii idikala dani kala dhaxayn lahayd oy u baahnaan lahayd inay usoo galaan ama isku dhex darsamaan waaba loo ogolaa ha intaa kale hadday dalabto ama iyagu dalbaan waa gardaro aladiina lam yadharuu calaa awraati nisa ilaahay wuxuu yidhi ilaa suuratu nuur waxaa la yidhi dumarka hala baro soomaynaan soo barin bilowgeeda waa arrin cajiiba walaa yadribna gabdhuhu yaysan la dhicin biarjulihinna lugahooda dhulka yaysan la dhicin liyuclama in la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda dumarku yaysan lugaha dhulka la dhicin oo gowgowda iyo jagafjagafta iyo jacjacda maarata qaababka dadka qaarka u socdaana iska ilaashaan oo maxaa dhacay waxay rabaan in la ogaado qurux meeshaa ku qarsoon waxaa jiri jiray lugaha waxaa la gashan jiray jinjimo iyo dugaagado dee mulgihiina maraa ka sarraysa marka laba jinjimood markii meesha la gesho laba dugaagadood oo qofkii soconayo labadoodii baa isku dhacaya qubqacdaasa yeris beer rag yaqaan baana jira qalabka sharqamaya noocow yahay gabadhaa labada isku dhacaysa inay laba nooco dahaba yihiin hanti bay haysataa gabadhaas adduun bay wadataa hadday fidlo yihiin dad baa garanaya sida lacagaha iyo sarifka ay rag u kala yaqaan adiga lacagaha iyo sarifka soo kan sariflaha saa uma fiiriya iyo kuwaan hadda shuba iyo saasay u fiirinayaan maantao dhan adu haddaa fiirisid waxba kama ogid ya adiga haddaa weydiisid waxaa la yidhi ninkan sariflaha ah war maxaa ka fiirinaysaa ka aragtay igu qanci waxaa jira calaamaddaa weyne dilaac iyo xumaantaa laga hadli mayo wuu kala yaqaanaa lacag ama adiga waxba kula qabin buu dhahaya tan ilma soconayso haddaa weydiisid waa maxay waxaan jawaab cad oo la mari karo kaama tusi karo laakiin waa runtiis inta badan inay waxaani khaldan yihiin dad baa marka waxay kala yaqaanaan sharqamaha xoolaha koortoodaiso midda weyn iyo midda yar iyo midda yare maxaa magacyada kale leh sharqamahooda iyo waxaa lama kala yaqaan waxaasoo kale jagagacdaa yeeraysa gabdhaho hadday dhulka lugaha la dhacaan waxaasaa kuwa fusaqada iyo beladaasaa isku sheegaya ammaankii baa faraha ka baxaya khatar waa lagu soo raacaya war iska daahaya gabdhow liyuclama in la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan min ziinatin wa tuubuu u toobadkeena ila llahi ilaahay jamiican xaalatiin ayuha lmuuminuuna muuminiinay lacallakum waxaa mudantiin xaqiiqatun tuflixuuna inaad liibaantaan ayuda dee sidaa loo qoro saddex meelood ma yahay ayuha athaqalaani ayuha asaaxiru iyo ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuuna waa xagga rasmiga culum dhanoo waxaa weeyaan cajo badan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa ankixul ayaama marka baabkaasoo dhan aayadahaas waxaa loo xirayaa xumaan iyo zinadan iyo beladanba inaysan dadku sidaanba aysan imaanba weli arrintiibaaba socoto waxaa lagu leeyahay guurkii ha la badiyo guurkii ha socdo si xumaantaanba ay meesha uga baxdo guurkiina waa kan qaala tacaala wa ankixuu u guuriye oo u nikaaxiye alayaama kuwa aan qoysaska lahayn soomaaliga ugu habboon oo minkum idinka idinka mid ah alayaama kuwa aan lamaano kala haysan alayaama waxaa la yidhahdaa ciddii aan guur haysan rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo nin aan weligii guursan horta kowdhe oo hadda aan weligiiba guur helin waa ayim weeye nin soo guursaday laakiin hadda aan waxba hayn ayim weeye gabaraan weligeed guursan ayim weeye alayaama bay ku jirtaa gabar guursatay laakiin hadda ay kala tageen guurkaas aan guur haysan alayaama bay ku jirtaa kulligood afarta qof waa waa alayaama kuwa guuray waa kuwii xorta ahaa ciddaan qoys lahayn wey ciddaan reer lahayn wey ciddaan lamaano lahayn wey ciddaysan cid isqabin wey kuwaa loo guursho wasaalixiinana u guuriya kuwa suusuuban oo min cibaadikum addoommadiinna ragga ah iyo wa imaa'ikum gabdhaha addoommadiinna gabdhaha ah gabdha addoommaha iyo rag addoommaha oo dad wanaagsan ah ahlutuqaa wasalaax cabsi iyo wanaag leh kuwaasna u guuriy diintu dad baa moodayaa diinta islaamku inay iyadu addoonnimada dhiiri gelinayso diinta islaamku iyada addoonnimada la dagaalaysa welidaaba acmaal badan waxaa lagu xiray qofkii waxaa sameeya kafaaraha baxsho waa maxay addoonha xoreey sharcigu muxuu rabaa qofkaan addoonnimo inta ka baxo in la yihahdo maxaan samayn karaa waxaa samayn kardha waa inaa addoon xorayso qof kale inaad badbaadisid xornimo helo camalka mayaa kaa dhacay addoon xore addoon xore islaamku isagaa ku dadaalaya inaan lays addoonsan halkasi oo dhacaysa waxa weeyaan gaaladu markay dadka dee dad laga soo qabto iyagina ay dad haysaan haddaan iyagii cid laga haynin dee maxaa lagu bedelayaa weliba innaga markaas afartii arrimood baa noo bannaa in layska sii daayo in dad rag lagu furto in xoola laga qaato siyaala imaanaya waana addoonnimadu ciqaab iyo dhibaato ka ratibantay kufrigaa iyo balaayadaas gaalnimada loogu duulay qoladaas ee in lays addoonsado diintu iyadaaba rabta inaan lays addoonsan ee waagii horey arrintaasi badnay in yakuunuu fuqaraaa ilaahay wuxuu yidhi hadday yihiin kuwa aa u guurinaysaan kuwa fuqara ah waan waxba hayse guurna u baahan yuqnihum ullahu ilaahay baa deeqaya min fadlihi fadligiisa ilaahay ka deeqaya ilaahay baa hodan yeelaye ilaahay baa biilkooda qabee war guuriye wallaahu ilaahayna waasicun waasiculfadli wey caliimun jawaadun kariim wey ilaahay baa arsaaqaya ciduu doon masaalixda addoommada ilahay isagaa waxaaba aayadda ku jira ala yidhi ballanqaad kuwa guursaday loo ballanqaadayo hodantinimo maxay u guursadeen iyagoo ilaahay darti iyagu ah diintooda ilaalinaya macaasi ka fogaanaya oo guurkiibaaba lagu helaya hodantinimo iyo xoolo iyo waxaas cabdullahi bin mascuud baa yidhi aayaddaanu ah saddex qof oo ilaahay ballan qaaday inuu u kaalmaynayo qof waxaa ka mid ahaa qofka guursadayo isagoo cafaaf raadinaya iyo dhowrsoonaan iyo addoon la kitaabeeyey oo raba inuu xoolihii lagu kitaabeeyo loo diray iska bixiyo iyo qofka fii sabiilillaahi ku duulay oo jihaadka ku jira saddexdaasaa ka mid ah ilaahay wuxuu yidhi walyastacfi walyastacfif iladiina kuwii ha iska dhowrsadeen ha dhowrsadeen aladiina kuwa laa yajiduuna aan helay nikaaxan cifo iyo is-ilaalin ha ku dadaaleen kuwa aan guur heli karin waddadii guurka uma sahla uma sahlana asbaabtii maadiga ahayd iyo xoolihii waxba ma hayaan wax nikaaxa ma awoodaan kuwaas ha iska cafiifoobeen ha is ilaaliyeen dee soonkii iyaa ka mid ah shahwada jebinayay inay qofku iska soomo xataa yuqniyahum allahu ilaa ilaahay ka deeqayo min min fadlihi fadligiisa xaggiisa ilaa ilaahay ka hodminayo ka deeqayo qofku ilaahay markuu ka boqo oo dhowrsado ilaahay baa faraj u furaya iyo maqrib waaladiina kuwa yabtaquuna dalbaya alkitaaba alkitaabata in la kitaabeeyo addoommada dalbay waa addoommo oo mimaa kuwii ku bayaansana malakat aymaanukum midigyaashiinu milkiyeen addoommo aa haysateen baa waxay dhaheen hana la kitaabeeyo lacag hana loo diro ama adduunyo aan keennee saan xor u noqonno kuwa noocaasa oo sidaa dalbanaya ilaahay wuxuu yidhi fakaatibuuhum war kitaabeeya mukaatabiin ka dhiga xoolo u dira sayidkaa dhahaya intaas xoole haddaa ii keento xor baa tahay faashiqa tago ha soo xameesho kitaabeeya in calimtu haddaa ku ogtiin fiihim dhexdooda khayran khayr haddaa ku ogtid ammaano wey wanaag wey say xor u noqdaan dad ammaano lahoo waxay soo shaqeeyeen keenayo faajiriin waa laydin kitaabiya inta la yihahdo suuqa galaya aan ahayn ee wixii laga sugayay u dadaalaya oo keenaya oo soo shaqaynaya khayr haddaa ku garanaysaan kitaabeeye xor bay noqonayaan addoonnimadaanay ka badbaadayaan weliba idinkii kitaabeeyey oo raggii sayidyada ahaa waa inay caawiyaan oo wax u dhiibaan oo ilahay wuxuu yidhi wa aatuu siiyahum kuwaa la kitaabeeyey mima lilaahi ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalkaasoo aataakum ilaahay idin dhiibay idinkaba xoolahan ilaahay idin dhiibay wax uga dhiiba waryaa malyan baa lagugu kitaabeeyey laakiin labadan boqol baan kugu caawinayaa ku shaqa bilow ku dhaqdhaqaaq ku xamaalta waa in wax loo dhiibo ama wax laga rido la yihahdo hadhowti intaasaan kaa dhimo ama wax loo dhiibo waa khasab bay tan laga maarmaana taasna saa u sameeyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tukrihuu ha khasbinina fatayaatiku walaa tukrihuu haku ha ku dirqinina ha ku ikraahinina oo ha ku khasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah cala albiqaa'i zino iyo jirkooda inay ka ganacsadaan ha ku khasbinina inay zino kusoo shaqeeyaan addoommadeenna ha ku khasbinina in aradna gabdhuhu iyaguba hadday doonayaan taxasunaa dhowrsoonaan oo qof maaran loo waayo lagu khasbayo wey in aradna bada waxa weeye mafhuum iyo shardi midna hamoode iyo qeyd haddaysan wanaag doonayn u fasaxa ama u dira ma aha ee qofkaani waa qof dee wanaagba qofkaan diiday waxaani waa qof awalba wax diidanaa marka ha ku khasbinina inay xumaan sameeyaan in aradna taxasunan hadday taxasun rabaan iyo haddaysan rabin midnana zino kusoo shaqeeya ha dhihinina taasna halkaasaa ladi in aradna taxasuna ninkii belada ahaado munaafiq ahaa oo waxay ku soo degtaa la yidhi labada gabdhood laba gabdhood laba addoomaa addoommaa u joogay lixna la yiri labana la yiri ayay ku timid baa lagu leeyahy markaasuu xumaantaasa waa loo diraya zine inay soo sameeyaan oo waa maxay wuxuu ku khasbayaa ilaa wa ilaa xumaan soo sameey xumaan bay soo samaynayaan ciddaa xumaanta ay wada sameeyeen bay lacag ka qaadanayaan mid kale lacag ka qaadi mid kale lacag ka qaadi mid kale lacag ka qaadi intaasoo lacag idinka rabaa buu leeyahy ku khasbaya wixii soo ururiyeen oo waxaa ku soo qaateen jirkooda ka ganacsadeen bay isagii u keenayaan waa nadaam foolxun cabdullaahi bin ubay xoolahaasuu leeyahay ilaa wa ilaa waxaa ku soo shaqeeyay laba ka mida lix bay ahaayeen baa nebiga usoo dacwoodaa la yidhi saa aayaddaa soo degtay war ka joojiyaa la yidhi waxaas sinadaas iyo xumaantaas markaasay dee nooc ka mida albiqaa waa nooc ka mida zinada kuwa meelo furta kuwa gurya samaysa kuwa calaamada samaysa kuwa qaabab xunxun oo lagu soo raaca leh waxaas oo dhan weeye lama ogolo ilaahay wuxuu yidhi subaa saa ha samaynina litabtaguu liajli an tabtaguu inaad dalabtaan caradalxayaati اdunyaa adduunyadan yaa iska dhowoo liidata birbirkeeda waxaa xun oo meesha laga soo shaqeeyay wuxuu rabaa inuu ku khasbo idinkoo adduunya doonaya oo zino iyo badda aad ku qaadataan waman yukrihunna qofkii khasba gabdhahaas fa ina allaha ilaahay min bacdi ikraahihinna khasbidooda dabadeed kafuurun waa mid u dhaafid badan ilahay raxiimu naxariisasho badan haddii la khasbo kii khasbay maaha kuwa la khasbay oo gabdhahaas ah ilaahay waa mid u dhaafid badan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad wacizatii wajalaali bay ka dhigantay waan ku dhaartay laqad anzalnaa waan dejinay ilaykum xaggiinna aayaatin aayaad baan soo dejinay aayaadkaasoo mubayinaatin mubayinaad ah waadixaad ah wa maalanna waa soo dejinay maal oo min aladiina ka ahaaday kuwii xaggooda khalow tegay min qablikum arrintan caaisho ku dhacday sidaasoo kale dad loo tuhmay baa jiray oo ifki loo qabsaday nabiyullaahi yuusuf arrintiisi koow taas baa ka mid ah maryama wiilkii ciise markay dhashay iyana sidoo kale loo qabsaday haggee ka keentay maal oo min aladiina khalow min qablikum waa halkaas iyo wa mawcidatan baan soo dejinay mawcido lilmuttaqiinana mawcido u ah wacdi u ah nebi yuusuf dee markii waxaa lagu ganay ilmo yara waa isagii hadlay oo ilaahay ku beriyeelay maryamo markii lagu ganayna nebi ciiseaba hadlay caaishana iyada qofka iyo waxaas ma hadline xag rabbi qur-aankaa ilaa cawl akhrin ayaa lagu soo deji iyadu marka waa ka sii sarraysaa wey ilaahay baa qur-aanka ku beriyeelay qadafkii iyo buhtaankii iyo wixii oo dhan baa looga beriyeelay waxaa la yidhi qiso cajiib ah nin baadariya baa wuxuu damcay muslimiinta inuu ceebeeyo oo caaisho oo dee hooyadeen umulmu'miniin ah inuu duro oo ceebeeyo markaasuu yidhi gabadha caaishaa dee ifkii baa lagu ganay buu yidhi anagu mana garanayno buu yidhi inay beri ka ahayd iyo in ay dee mutahamo tahay dadkii meesha fadhiyey mid ka mid a u jawaabay ismac yaa haadaa buu yidhi dhegayso waxyow warkan kuu sheegayo hunaaka imra'ataani laba dumaraa jiri jiray utuhimataa bizinaa labadaba zina lagu tuhmay waqad bara'ahumaa alqur'aan alkariim labadaba qur-aankaa beri yeelay ixdaahumaa laysa lahaa zawjan labada gabdhood mid nin maba lahayn waqad jaaat biwaladin iyadoo aan nin lahaynna ilmay dhash waa garat maryama walukhraa midda kaleoo la tuhmay lahaa zawju nin bay lahay walam yaatihaa walad ilmana ma jirin waa caaisha iyadoo nin bay lahayd nebigaa qabay xaaskiisiba ilmana lama imaan marka labaduba waa beri qur-aankaa beri yeelay laakiin caqligaada liita haddii lagu raaco fa ayatuhumaa axraa bituhma teebaa in la tuhmo mudan markaasuu fakharasal qasiis alqasiisiin ninkii waa afbeela wuxuu dhaho garan waay maryama wiil bay la timid cidina maba qabinba labadaba labada gabdhood ilaahay baa beri yeelay qur-aanka laakiin caaishadan waaba ka sii berinimo badanta iyaduna se ilmana lama imaani waana la qabay taasna halkaasaa la meshay darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab